فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan idilkiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal أبرى به كالفتا ولا ألهاك عنه أنيق روضان aqoontiyo garaadkiyo xiska iyo ogaalkuba ilmaqabato weeyaan orod iyo adduun iyo awood iyo itaal iyo afti laguma heli karo uurka iyo laabtiyo maskaxduu ilaahay ku asteeyey garashada ayaan weeye rabbigeen addoommada midkuu rabo deequu u siiyaa ma og tahay ogaalkuba ilaaheen ayaantuu ifka aadankeenuu aqri uu ku yidhiyo asmaadiina loo dhigay alif ilaa yaa in ogaal aqoon yahay aqoonina ogaal tahay ka ogina aqoonyahan ama uu abwaan yahay kaan aqoon engegan yahay inan yahow ma moog tahay mise waad ogsoon tahay آل الله عنه بتوبيخ علمت فهو waa labaatanka bisha muxaram sannadka kun afar boqol laba iyo afartanka hijriyada qodobada barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah ma og tahay in waddamo badan oo dunida ah ay qashin qub u yihiin dalalka reer galbeedka laguna soo qubo sunta iyo wasaqda warshadaha iyo nukliyarka mase la socotaa in dalalkaas ay soomaaliya ka mid tahay sidee ku suura gashaa in sun halis ah loo soo waarido waddan dhan waa warbixinno taxane ah oo aad kula socon doontaan barnaamijka aqoon iyo ogaal waxaad sidoo kale maqli doontaan dhakhtar soomaaliyeed oo qormo ka sameeyey sheeko naxdin badan oo uu goobjoog u ahaa taas oo wax laga baran karo barnaamijka waxaan sidoo kale idinkuga haynaa xubin aan ugu magac darnay ma og tahay taasoo iyana faa'iidooyin xambaarsan muxuu yahay miisaanka sharciga ah ee lagu eegayo marka qof wanaag lagu yaqaanay uu turanturoodo waxaan xalqada labaad ee silsiladda calaa minhaaji nubuwah idinkugu soo gudbin doonaa qodob ka hadlaya arrinkaas qodobadaas ayaad maqli doontaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع waa hagaag aynu ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka waddamo badan oo ku yaala caalamka ayaa qashin qub u ah sunta warshadaha iyo niyukleerka ee dowladaha reer galbeedka dalalkaasna waxaa ka mid ah soomaaliya oo ay duulaan ku joogaan ciidamada shisheeye xalqada koowaad warbixinno tixana ah ayuu wariyaheenna cabdifataax maxamed qaasim ku eegayaa mowduucaas halista badan
sida la og yahay wadamo badan oo ka mid ah bahda loo yaqaano dunida soo koraysa ayaa waxa ay bartilmaameed u noqdeen halwadeennada iyo hoggaanka sare ee waxa afka qalaad loogu yaqaano ekomafia maxay tahay ekomafia waa nooc ka mid ah maafiyada ama burcadda caalamiga ah oo si gaara ugu takhasusay ka dheefsashada dhoofinta qashin noocyo badan oo kala duwan ah balse dhammaantii mid halis ahi ekomafiyadu waxay ku xadgudubtaa waxa loo yaqaano qawaaniinta iyo heshiisyada loogu talagalay inay xakameeyaan bay-ada ama deegaanka ha ahaado beriga badda ama hawada si kastaba mararka qaarkood ekomafiyadu waxa ay garab iyo gacan ka haystaan madax sare oo ka mid ah dowladaha qashinka dhoofiya iyo hay-ado kala duwan sida kuwa dhaqaalaha hay-adaha sirdoonka iyo xataa cutubyo ka mid ah ciidamada qalabka sida ee waddamadaasi howlgalka ugu weyn ee ekomafiyada ayaa ah mid ku salaysan sidii loogu dhoofin lahaa waddamada soo koraya gaar ahaan afrika iyo latin america qashinka iyo sunta halista ah ee ka soo baxa warshadaha waaweyn ee dunida gaar ahaan kuwa la xidhiidha soo saarista awoodda niyukleerka warshadaha sameeya kiimikada icid milayaal aada u sun ah rinjiyo dhacay iyo wixii la mida daawooyinka dadka iyo xoolaha kuwa loo adeegsado bacriminta ciidda iyo dhirta chemical fertilizers iyo sunta lagula dagaalamo cayayaanka iyo dulinka kale ee dhirta oo dhacday iyo wixii la mid ah waxa kale oo wasaqdaasi halista ahi noqon karaysa dambasta ama boorka ka soo hara marka la gubo qashinkaasi halista badan qashimo kale oo ay tahay in si gaar ah gacanta loogu dhigo loona dhowro ayaa iyana ka mid ah sida haraadiga qashimada cisbitaalada shaybaarada kimikaliska warshadaha caagaga iyo wixii la mid ahi waddamada iyo deegaanada ay sida ba-an u hardiyeen howlgalladan aan sharciga waafaqsanayn ee ekomafiyadu waxaa afka hore kaga jira waddanka soomaaliya waxa kale oo ka mid ah waddamada dowladda federaalka ah kula baratamaya maalgelinta qashinka halista ah sida benin geni bisaw nigeria mosambik venezuela haiti iyo dalal kale oo latiin america ahi xanifi cabdi sheekh aadan waa dhakhtar ku takhasusay daawada iyo kiimikada waxaana uu ka waramayaa halista ay leedahay suntaasi ay iska soo waaridaan waddamada reer galbeedka suntan ee laga keenayo ee warshadaha waa sun aada iyo aada u khatar badan weeye dhowr noocoo kala gedisan baa laga keenayaa warshadihii biraha sameynaya wixii ka soo haraa la keenayaa warshadihii kimikaliska sameynaya ama bacriminta ama cayaan diliyaasha ama insectska lagu dilaya ka imaanayaan waxay ka imaanayaan warshadihii ugu dambeyntii nugliyeerka sameynayay waxyaabaha la arkay oo daraasooyinka lagu sameyn la ogaado waxaa ka mid a marka u horeyso inta badan waxay ku shubaan badaha ay ku shubaan badahaas waxaa ku imaanaya kow environmentkii badda dhan waa isbedelaya xayawaankii qaaliga ahaa ee cuntooyinka ugu fiican hilibka ugu fiican maanta la isticmaalo waa waxa badda ka yimaado hadduu noqon lahaa malaagii argoostadii shirimbiskii libaax badeedkii waa waxyaabaha aan colesteroolka lahayn ee caafimaadka hilibka marka loo isticmaalo aada ugu fiican waaye kow waa baaba-ayaa waa dabar go-ayaa labo kii sumoobeyn wuxuu keenayaa saad efective kale kusii sameynaa dadkii kale meelaha marka marka kimikaliisaas lagu daadiyo ama nugliyeerkaas rasiidkiis lagu shubo waxaa ka dhasho waxyaaba mucjizooyna lala yaabo waxaa arkaysaa canug gacmihii ay ka maqan yihiin waxaa arkaysaa ciyaal indhihii eber ka yihiin waxaa arkaysaa hooyo ilmagaleenkeedii aan waxba ku hakanayninba way qaadaysaa urkii waa soo daadinaysaa waxay keenaysaa marka suntaas kimikaliska la falgal la sameynaysaa jirkii biniaadanka muddo dheere soconaysa marka marka xayawaankii sumaysnaa hadda maalan waxyaabaha loogu jecelo badda laga isticmaalo kare waa cuntada ugu qaalisa maanta adduunka la isticmaalo waxaa lagu daraga maanta waa badaha waxa lagu dirsan yahay kalluunkaadi marka markuu sumaysan yahay oo dadkaadi ee cimanayaan jilaabatadii masaakiinta ay soo qaadeenan ummaddaasoo dhan dhib farabadaan u keenayaan waxaa imaanaya marka ugu badan oo laga arkaa cudurada maqaarka ku dhaco dhan waa ka imaanayaan jiiniska isbedelo taranka nooc kaleeta noqdo waa ka imaanayaan waxaasoo dhanna waxaa loogu dan lahay in ummaddaas waxaasoo dhan oo qashina ayaga lagu shubo si tarankooda u baabao taas waa waxaa arkaysaa waxyaabahan hadda aan ka sheekeynayno tarankiioo isbedelay cudurro aan la aqoonin maqaaradii isbedelay inta badan waxaa lagu arkaa africa badaha dadka degan iyo aasiyaankan tacbaankaa sida maarata meesha layihahdo naabal iyo meesha layihahdo indonesia iyo meesha layihahdo dadkaas masaakiinta dadka ku nool ayaa lagu arkayaa halka yurub iyo maraykan haba yaraata aan loo arkin maxaa yeele qashinkii iyo wasaqdii iyo risiidka oo dhan waa lasoo dheeraynaya marka waxaan waxaa weye wax fudud ma aha waa wax loogu talagalay in ummadana lagu dabargooyo lagu baabi'iyo dhaqaalahoodan lagu baabi'iyo waxaa socda dagaal aan caadi ahayn ayaa ka socda maaragta
guud ahaan arrintu waa mid aan fac yarayn waxay bilaabatay ama markii ugu horreysay waxaa la ogaaday bilowgii sannadkii kun sagaal boqol toddobaatankii markaasoo ay soo shaacbixeen waxyaabihii ugu horreeyey ee la xidhiiray heshiisyo qarsoodi ah oo dhex maray waddamo afrikaan ah iyo shirkado waaweyn ah oo laga lahaa dalalka maraykanka faransiiska jarmalka ingiriiska midowgii sofiyeeti talyaaniga iyo switzerlan si kastaba ha ahaatee ee taariikhda ay dhibaatadani ku leedahay waddamada lagu asteeyey kuwa soo koraya ee ay saamaysay ayaa ah mid ay ku kala duwan yihiin waddamadaasi sidoo kale waxaa aad u kala gedisan sababaha loogu doorto waddan inuu noqdo saldhigga iyo halka loo waaridayo mahtalakadaasi aadka u weyn sida la og yahay waddamada lagu asteeyey kuwa soo koraya ayaa intooda badani waxay yihiin kuwo aad sabool u ah una baahan lacagaha adag ee suuqyada caalamiga ah wax ka goyn kara si ay dabadeedna isugu dayaan inay wax ka qabtaan xaaladda aadka u liidata ee dibudhaca dhaqaalaha faqriga iyo nolol xumada shacuubtooda haysata baahidaasi waxay mararka qaarkood keentaa in xubno dowladaha waddamadaasi ka mid ahi ay ka adkaysan waayaan ama ay ka afxagsan waayaan kadib markii ekumaafiyadu ugu ballan qaado in haddii waddamadaasi ay qashinka aqbalaan ay dabadeed helayaan lacag adag oo mararka qaarkood ka badan g b d-ga ama dakhliga guud ee waddankaasi haddaba maxay tahay sababtu dhaqaalahaas faraha badan leh waxaa loo bixinaya runtii marka la fiiriyo bajetka uu talagana warshadaas ay ku bixinayaan saddex shayba waa taargetkooda waaye taargetkooda waxay tahay waxay rabaan ayaga iyo caruurtooda inay caafimaad fiican ku noolaadaan oo wax broblem is helin saas daraaddeed waxay dareemayaan suntan khatarta ay leedahay meel marka ciyaal maraykan ah ama ciyaal yuruba ay joogaan way ka fogeen maxaa yeele waxay dareemayaan dhibka ay keenayso iyo side effective ay ku reebayso iyo jiilka dambe dhibaato u geynayso ayay dareemayaan saas daraaddeed waxaa la geynayaa meel ay joogaan wax magarato biiro qaatayaal danaystayaal shakhsiyad aan lahayn ummad aan ka naxaynin ummaddooda caafimaadkooda aan ka fakiraynin ummadooda mustaqbalka maxaa ku socda aan ka fikiraynin jiilka soo socda maxaa gaaridoon aan ka fikiraynin waxaas biira qaatayaasha xoogaa yar la siinayaa ayagaasa lagu soo daadinaya waa midda labaade waxay garanayaan suntan ama rasiidkan ama qashinkan la daadinaya dhibaatada uu leeyahay aad bay u garanayaan saas daraadee xitaa waxay diidaan markay soo qaadayaan kondeynaro aan meel wax laga geli kara aysan jiran lagu soo qaadaya laakiin doqonkan ama soomaaliya haysto ee madaxweyne sheeganahay gaalka u shaqaynaya ama afrikaan kale meel kala haysto ma garanaya qiimahani waxa ma garanaya ilmihiisii maraykana u jiraan asiga ma joogo marka sababta dhaqaalaha u bixinaa waxaweye laba shay hadda soo sheegnay ayagoo caafimaadkooda ka taxadiraya ma rabaan malaayigooda inuu waxaan cuno ma rabaan midda ka sii muhiimsan oo ilaahayna uu noo sheegay subxaana wa tacaala wamaa tuqfii suduuruhum akbar ay tahay nimankan waxay la dagaalamayaan taranka bini-aadamkay la dagaalamayaan taa ha lagu baraarugsanaado lama ogolo ummaduhu inay bataan lama ogolo inay horumaraan lama ogolo maxaa yeele ummadahan hadday bataan gaar ahaan meelaha wasaqdan la geenaya ama waa soomaaliya ama waa indoneesiya ama waa indiya ama waa dadka masaakiinta muslimiinta u badan la geena inta badan la geeya lagu soo daadiya lagu soo shubaa waxaa loo geenaya waxaa leedahay dadkaas waa dad tarmayo si tarankaas loo baabi'iyana waa siyaasad kaloo ku jirto la rabo waxaa arkaysa taqriir lagu shu waxa loo leeyahay family balaan hala sameeyo qolada caafimaadka ku dhehaysa ogoya hala taranka hala yareeyo maxaa yeele cuntada adduunka ha yaraanayso war cuntadana adduunkan gaalna ma haayo w f b na ma hayso ilaah baa caafimaadkan iyo haysto cuntadiise balaanka ku jirna waxay tahay tarankaas ummadahaas in lagu baabi'iyo tusaale waxaa u noqon kara xaaladda jaalka dawliga ah ee ekomafiyada sannadkii kun sagaal boqol sideed iyo siddeetankii ayaa dowladda beniin ah ee afrikada galbeed waxay wada xaajood dheer kadib heshiis ay kula gashay dalka faransiiska inay ka qaadato qashin tiro dhaafay oo weliba u badan nooca haraadiga niyukuleerka dowladda faransiiskuna u hormariso lacag dhan hal dhibic lix milyan oo dollar islamarkaana intii soddon sano ah faransiisku uu waddanka ka kaalmeynayo xagga dhaqaalaha laakiin kacdoonno dadweynaha ka yimid awgood heshiiskaasi ma noqon mid meel mar ah inta la og yahay halkaas waxaa laga dareemayaa inaan dhoofinta sunta halista ahi ahayn mid markasta hidhowmaalaysi iyo qarsoodi ku salaysan ee ay tahay mid mararka qaar ay ka dambayso siyaasad cadda oo dowladaha qashinka lihi ay ku soo rogaan kuwa faqiirka ah amaba ay gumaystaan mar kasta dowladdu ma ahan jaalka ekomafiyada ha yeeshee in badan waxaa bedela dad iskood u madax bannaan oo ay si ay maaliyadooda qaas ahaaneed u kubciyaan arrintan ka dheefsada tanina waxaa tusaale u noqon karaya sannadkii kun sagaal boqol toddoba iyo siddeetankii ayaa waxaa heshiis wadagalay shirkado talyaani ah iyo nin u dhashay dalka nigeria kokadiel heshiisku waxa uu dhigayey in talyaaniga laga dhoofiyo qashinkaasi halista ah oo lagu kaydiyo isaga oo fuustooyin ama barmiillo ku jira maqsino iyo dhul uu lahaa ninkaasi nigeriyaanka ah islamarkaana bishiiba laga siiyo boqol dollar khidmad ah barmiilkiiba heshiiskan ayaa isagu fulay waxaana laga warhelay oo keliya markii barmiiladii bilaabeen inay sii daayaan suntii ku jirtay aakhirkii inkastoo shaqaale badan oo u dhashay nigeria loo adeegsaday raridda qashinkaasi ay ku nafwaayeen qashinkii ayaa dib loogu celiyey talyaaniga oo isla markiisa diidi doona in dalkiisa dib loogu soo celiyo waxay socotay arrintaas ilaa sannadkii kun sagaal boqol laba iyo sagaashankii halkii ay ku dambaysayna taxanaha warbixinno soo socda ayaan ku soo bandhigi doonnaa waxa kale oo warbixinno badan ay caddaynayaan in intii uu socday dagaalkii sokeeye ee soomaaliya iyo duulaankii yunisom ee maraykanka siiba sannadihii hore ee sagaashamaadkii ashkhaas soomaali ah oo isugu jira kuwa magacooda ku socday iyo kuwa magac dowlad soomaaliyeed ku doodayeyba ay la gorgortameen heshiisna la galeen shirkado reer galbeed ah siiba kuwa talyaani iyo switzerland isugu jira si ay kuwan dambe qashinkaasi halista ah oo gaaraya ilaa shan boqol oo kun oo tan sannadkiiba soomaaliya ugu soo waaridi lahaayeen kuwa horena nacfi ama maal yar u mulkin lahaayeen xilligaasina waxaa ka daran maanta oo ay aad u sii badan tahay sunta xeebaha soomaaliya lagu soo daadiyo maadaama ay reer galbeedku heleen dad jaamacadahooda ka soo baxay dhaqaale doon ah haddana madax looga dhigay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxaadna arrimahaasi kula socon doontaan warbixinnada soo socda in shaa allah خلاص مرحل والسبب كثر الأحزان وقلوبنا سم ظالمة فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طويل باع waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka aqoon iyo ogaal dhakhtar soomaaliyeed ayaa warbixin ka qoray sheekan xadin badan oo uu goobjoog u ahaa siday u qorneed sheekadaas waxaa u soo gudbinaya wariyaheena maxamed cali aadan waxaan rabaa inaan maanta idinla wadaago sheeko naxdin badan oo aan la kulmay usbuucii hore badanaa dhakhaatiirta waa dadka ugu dhow bulshada waxyaabo badan oo dadka kale aysan ka warqabi karin ayay la socdaan sidaas awgeed waa muhiim in bulshada lagaga digo khatarta jirto sheekooyin badan oo bulshada ka faa'iidi karto way la kulmaan dhakhaatiirta maalin kasta inkastoo aan la qabsanay waxyaabo badan oo caadi noo noqday laakiin waxaa habboon in bulshada lala wadaago iyadoo aan la xusin magacyada dadka ay qusayso iyo meesha ay ka dhacday laakiin wacyigelin ahaan loo adeegsado si khatarta wacyila'aanta ay bulshadu ay u fahanto waxaan isku dayi doonaa in sheekadan aad ka kororsan doontaan faa'iidada wacyigelinta waxaana filayaa qof walba oo akhrista inuu ilaahay naftiisa iyo nafta ehelkiisa uga cabsado iyo qaraabadiisa intaba maalin subax barqa ah ayaa gaari ordaya keenay isbitaalka haween foolanaysa ilaahay qadartii haweentii si sahlan ayay ku dhashay oo way u fududaatay islaantii waxay u ekeed qof aad u xanuunsan oo nafaqadarri hayso aad ayay u qufacaysay oo ma aysan awoodin xitaa inay dhowr tillaabo socoto dhakhtarkii gacanta ku hayay hoosheeda oo ahaa dhakhtar haweenka ku takhasusay wuxuu haweentii uga shakiyey inay tiibisho qabto wuxuu u diray baaritaanno oo ay ka mid tahay raajo raajadii wuxuu ku arkay astaamo tiibisho oo aan ahayn midda caadiga ah takhtarkii xaaladda ayuu ii soo xawilay baaritaanna kadib gabadhii waxaa laga helay xanuunka aidiska maadaama gabadha ay aad u xanuunsaneed oo isku dhex yaacsaneed oo aysan awoodin inay su'aalaha fahanto mararka qaar dadka aysan kala garanayn ayaa waxaan ku qasbanaaday inaan waraysto walaasheed oo isbitaalka keentay gabadhii la dhalatay waxaan ka ogaaday inay ka warqabto xaaladda walaasheed oo ayna ogaatay laba isbuuc ka hor keliya waxay iiga sheekaysay arrin naxdin badan waxayna ii sheegtay in nin hore oo qabi jiray ay xanuunkan ka qaaday ninkaasoo xanuunka u dhintay dhowr sanno ka hor markuu dhimanayay ayuu u sheegay in xanuunkaas uu qabo kulana taliyey iyada inay isbaarto ay muhiim tahay inay dhakhtar u tagto oo daawo raadsato maadaama isaga uusan daawo qaadanin gabadhii isma baarin daawona ma raadsanin oo markii saddex bil ka soo wareegtay waxay guursatay nin ganacsado ah oo laba xaas leh carruur badan u joogaan waxay isqabeen saddex sano oo waxay u dhashay laba cunug kale horeyna waxay u haysatay laba cunug oo ninkii hore oo dhintay u dhashay odagii ganacsatada ahaa wuxuu u kala gooshi jiray waddamo kala duwan isagoo safar ku maqan saddex bil ka hor ayuu ku xanuunsaday waddankaas isbitaalka markii uu tegayna waxaa loo sheegay in aidhis laga helay ninkii dib ayuu u fakaray wuxuu isyidhi xaaskii dambe ee aad guursatay oo xanuunsaneed armay cilladdu tahay inta uusan soo bixin ayuu taleefon soo diray wuxuuna islaantan xanuunsan u sheegay inuu xanuunsan yahay uuna soo laaban rabo hadduu soo laabtana uu ka baari doono xanuun uu kaga shakisan yahay hadduu ka helana tii uu ku dhigo la ogaan doono maadaama ay khiyaantay oo uu xitaa soo ogaaday in ninkeedii hore uusan shil ku dhiman sida ay u sheegtay oo uu xanuun la dhintay islaantii xanuunsaneed waxay isku dayday si kasta inay waddanka kaga cararto maadaama waddanka ay ku noolaayeen aysan ciddeeda joogin oo hadduu ninkan uu soo laabto wuxuu rabo ku samayn karo markii ay go'aansatay ayay u sheegtay walaasheed inay lacag tigid ay ku soo goosato u soo raadiso si ay u safarto oo uga cararto waddanka ilmaheedana ay uga tagto maadaama heerka ay marayso ay istiri masiinoolaan doontid ee inta kuu hartay ehelkaada ku dhex dhimo gabadhii waxay tagtay airboodka si ay u safarto laakiin waa la soo celiyey maadaama ay xanuunsaneed bishii sagaalaadna ay ku jirtay oo aan la ogoleen qof dhali raba inuu diyaarad raaco sidaasna lagu keenay isbitaalka inay ku dhasho dabcanna isbitaalkeenna ayay si fudud ugu dhashay sida aan kor ku soo sheegay gabadhii la dhalatay oo ii sheekaynaysay waxaan weydiiyey maxaa xal ah oo aad damacsan tihiin hadda waxay tidhi laba maalin kadib waan dirayaa oo halkan ma sii joogi karto way fiicnaan lahayd inay sii joogto oo ay daawo qaadato oo xanuunkeeda heerka uu gaadhsiisan yahay ee inuu wax ka qabasho leeyahay la ogaado waxaan kula taliyey in marnaba inay safarto aysan caafimaadkeeda dan ugu jirin cunuga ay dhashayna aysan dan ugu jirin sababtoo ah ilmaha noocan oo kale ah daawo ayaa la siiyaa naasna lama nuujiyo haddii loo arkay inuu ka maarmi karo si uusan xanuunka uga qaadin hooyada hadduu uusan hadda ka qaadin ciddii waxay go'aansadeen inaysan waxba baaritaan ahay samayn wax daawana aysan raadsan oo ay safraan sida ugu dhaqsiyaha badan haddaba sheekada naxdinta leh waxaa laga faa'iidayaa dhowr shay oo muhiim ah marka hore xanuun kasta alla ayaa keena isaga ayaana qaadi kara siyaabo kala duwan ayuu qofka ugu dhici karaa fikradda ah in xanuunkan qofkii laga helo uu yahay qof xun oo gogoldhaaf sameeyey ama soo sinaystay waa arrin qalad ah waana sababta ugu horraysa oo qofka u keenaysa inuu qarsado maadaama sumcadda uu ku dhex leeyahay bulshada inay ka lunto uusan rabin qofka waa lagu beeri karaa cudurka isagoo fiican laakiin sida uu nebiga sala allahu calayhi wasallam inoo sheegay markay qoom ku dhex faafto faaxishada waxaa ku dhaco cudurro aan horay loo aqoon ciqaab mar hadduu yimaadana wuxuu asiibayaa dadka oo dhan in uu alle ka badbaadiyo mooyaane midda ku xigta waa inaad u baqdid noloshaada iyo nolosha carruurtaada oo aadan ka fakarin keliya inaad si khiyaano ku jirto aada u korisid oo ummad aanan waxba galabsan aad dembi kaga geshid taasoo in qofkaas ku cafiya mooye aad ku hoogi kartid haddii aad aaminsan tahay in xanuunkan uusan daawo lahayn ama hadduu kugu dhaco aadan rajo lahayn taasina wax jira ma ahan oo sidii hore si ka duwan ayaa hadda loola tacaalaa xanuunkan waxaa jira daawooyin lagu xakameeyo xanuunka oo qofka noloshiisa caadiga ah ku wadan karo iyadoo difaaciisa uusan hoos u dhicin wayna jiraan dad xanuunka qaba toban labaatan ilaa soddon sano oo dadkooda ku dhex nool oo magaaladooda ka shaqaysto aqoon-darridan waxay keentaa inaad carruurtaada iyo ehelkaada aad waxyeelayso midda kale waa isbaaris la-aanta iyo isguursiga aan laga fiirsan fikradda dadka qaar ay aaminsan yihiin in xanuunka uu soomaalida ku yaryahay ama uu u gooni yahay dadka gaalada ah waa mid qaldan inta xanuunkan qabta lama soo koobi karo waxa keenay inuu sidan xowliga ah ku faafana waa faaxishada iyo aqoon-darrida jirto iyo taxadar la-aanta ceeb ma ahan in la isbaaro marka la isguursanayo inaad ka hortagtaa wixii naftaada dhib u geysan karo oo aad xaaskaada iyo carruurtaada aad ka badbaadiso waa waajib ilaahay dusha kaa saaray haddii aadan taxadarin oo xanuun u keentid qoyskaada waa arrin berri ku hor taalla balka fakar qaladka uu galay ninkii gabadha ka dhinta ee hore iyo iyadaba qaladka ay gashay iyo waxa qof uu dhibaato gaarsiiyey iyo inta qof ay noloshooda saameeyeen waxaan ku soo gebagabaynayaa ilaahay ha laga cabsado naftaada u cabso xaaskaaga u cabso carruurtaada u cabso haddaad xanuunsatid daawo raadso midda kale xanuunkan waa xanuun daawo lagu xakamayn karo midda kale haddii aad xaas leedahay ama carruur leedahay talooyin iyo tusaalooyin badan ayaa lagu siin karaa qaabka aad ku wada noolaan kartaan iyo sida aad isku ilaalin kartaan intaba ugu dambayntii weligaa waxa qarsan dadkana ha u qarin haddii kale waxaad qarsato way ku qarsadaan ayuu qormadiisa ku soo gebagabeeyey dhakhtarka wuxuuna magaciisa iyo magaca dadkan qisadu ku dhacday u qariyey isagoo ilaalinaya nidaamka bahda caafimaadka balse waxa uu ku soo baahiyey soomaali dhaktaris waa hagaag shareecada islaamka waxay miisaan sharci ah u dejisay dhammaan jawaanibta kala duwan ee bani aadamka waxaana xalqada labaad ee silsiladda calaa minhaaji nubuwa uu wariyaheenna salmaan axmed ku eegayaa ciwaan ah hadalkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee ahaa wuxuu xaadiray beder laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasanatun liman kana yarju allah لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا على من بسيدنا سنمضي إلى أفق المعالي والثبات على منهاج سيدنا سنمضي إلى أفق المعالي والثبات بعدل magaalada maka waxay la ballansanayd furasho dhow rasuulka sala allahu calayhi wasallam go'aankiisa hoosta ayuu ka xariiqay ciidankana waxaa lagu amray inay diyaargaroobaan maadaama uu dagaalku xeelad yahay qofka cadowgiisa kediyana inta badan uu guusha helo ayuu rasuulka sala allahu calayhi wasallam ku amray saxaabada inay asturaan qorshaha duulaankooda wax weliba waxay ku socdeen qaabkii loo qorsheeyey muhaajiriintii maka ka soo hijrooday waxay u hilow qabeen inay arkaan dhulkooda xoogga looga soo saaray ansaartana waxay u hamuun qabeen inay soo gutaan cumradii loo diiday maalmihii alxudaybiya si guud muslimiinta jasiiratulcarabna waxay xiisaynayeen maalinka maka laga addimi doono salaadahana lagu oogi doono hase yeeshee arrin aan la filayn ayaa soo kordhay wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasallam u yeeray saddex ka mid ah ciidamadii sida gaarkaa u tababarnaa ee saxaabada oo kale ah cali bni abi taalib azubayr binu alcawaam iyo almiqdaad wuxuu faray inay aadaan deegaan lagu magacaabo rawdatu khaakh halkaas oo ay sii marayso haweenay waraaqad ay ku qoran tahay siromilitary uwa dagaaladii quraysheed saddexdii faaris waxay si dhaqsi ah ku gaareen halkii uu rasuulka sala allahu calayhi wasallam u tilmaamay waxayna ugu tageen haweenay markaas bay ku amreen inay soo saarto waraaqadda isido waxay isku dayday inay inkirto hase yeeshee waxay ku handadeen in dharka oo idil ay ka dhigi doonaan haddii aanay soo bixin waraaqadda markii ay aragtay go'aankooda ayayna soo saartay warqad duuban waxayna kula soo noqdeen magaalada madiina markii uu rasuulka sala allahu calayhi wasallam kala furay warqadda waaba fariin uu qoray saxaabiga xaatib bin abibaltaca oo ku socota reer quraysheed kuna wargelinaysa qorshaha rasuulka ee ah inuu duulaan ku soo yahay magaalada makka waa ikhtiraaq amni oo halis badan qofka maanta ku dhacana uu xukunkiisu yahay khiyaano ummadeed iyo dil toogasho ah xaatib bin abibaltaca ayaa ka hadlay waxa ku riixay inuu qoro fariintan isagoo sheegay in ehel ducafo ah oo aan garab haysan ay u joogaan maka cudurdaarkiisana nebiga sala allahu calayhi wasallam uu aqbalay hase ahaatee waxaa goobta xaadir ahaa cumar binulkhadaab ee aan wada garanayno hal adaygiisa markay arrintu joogto diinta islaamka markaas buu yidhi rasuulkii allow ii fasax aan qoorta ka jaray munaafaqan rasuulka sala allahu calayhi wasallam ayaa yidhi maya cumarow xaatib wuxuu xaadiray beder maxaa ku ogeysiiyey in allaah uu daalacday reer beder oo uu ku yidhi sameeya waxaa doontaan waan idiin dembi dhaafaye sideedaba bani aadamku waa milan ka kooban wanaag iyo xumaan ee ma dhici kartaa in wanaaggii hore ee u hormaray dadka aan xusuusanno marka uu gef ka dhaco mise waan iska ilownaa dhammaan macruufkii uu qofkaas lahaa marka ugu horraysa ee uu turanturoodo islamarkaana uu ku dhaco dembi ama xumaan oo aysan shareecada islaamku xukun gooniya ka qabin qof weliba oo muslima wuxuu leeyahay wanaag u hormaray mana habboona in xumaantu tirtirto wanaaggiisa hore bal waa bilcagsi waa in wanaaggu tirtiraa xumaantiisa dambe ma waxaan doonaynaa in dadku malaa'ig noqdaan fardafuulo weliba sawma dhacdo in maalin uu faraskiisa ka dhaco gumad kastana sawma dhacdo inay maalin turanturooto cali binuljahmna wuxuu yidhi waman da aladii turjaa sajaayaahu kulluha kafa almar'u nublan an tucadda macaayibuh waxaa dhacda in haweenaydu maalinkii oo idil ay ku mashquulsan tahay hawsha guriga oo ay tarbiyaynayso carruurta haddana khaladka ugu horreeya marka uu ka dhaco wuxuu sawjku hilmaamaa dhammaan wanaagga ay lahayd waxaana u habboonayd inuu ka gudbo arrinkaas waxaa dhacda in sawjku macruuf weliba la garab taagan yahay reerkiisa maalinka ugu horreeya ee uu khalad ka dhacana waxay haweenaydu hilmaamaysaa zaman wanaag iyo macruuf ah oo uu soo sameeyey iyadoo isugu habarwacanaysa dadka oo idil waxaadba moodaa in qiyaamuhu dhacay waxaa la gudboonayd inay ka indhalaabato khaladkaas yar waxaad arkaysaa mujaahidka oo hilmaamaya naxariista iyo wanaagga amiirkiisa marka ugu horraysa ee uu ku arko isagoo qaatay mawaaqif adadag bilcagsi waxaad arkaysaa amiir ilooba iyo haliyinnimada askarigiisa maalinka ugu horreeya ee uu ku dhaco khalad laga gudbin karo qofkaas waxaad arkaysaa awlaadda oo hilmaamaya xuquuqda waalidiintooda marka ugu horraysa ay arkaan waalidka oo inta uu waayeeloobay hadalkiisu kululaaday waalidiinta laftooda waxaa dhacda inay iska iloobaan beriga carruurtooda hal maalin oo ay gaabis ka dareemeen darteed ugu dambayntii qof weliba wuxuu leeyahay wanaag iyo macruuf mana ahan in khalad ka dhacay maalin lagu tirtiro dhammaan wanaaggii uu lahaa
على منهاج سيدنا سنمضي إلى أفق المعالي وإن أتيت فيه طويل باع waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan xubin cusub oo la magacabaxaday ma og tahay waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan ma og tahay dhegaystow in saxaabiyadda safiya binta cabdilmudalib ay ahayd gabadhii ugu horreysay ee gaaldisha mise la socotaa inay ka qayb gashay dagaallo waaweyn oo uu ka mid yahay kii uxud ma og tahay in caasimadda dalka indunuusiya ee jakarta ay ku nool yihiin dad tira ahaan u dhigma dadka ku nool gudaha soomaaliya oo dhan ma og tahay in muslimiinta ku nool shiinaha lagu qiyaaso soddon ilaa sagaashan milyan ma og tahay in geela ku nool austareeliya intiisa badan uu yahay geelii soomaaliya laga dhacay mise la socotaa in fardaha ingiriiska ku nool intooda badani kasii tafirmeen fardihii uu ka dhacay sayid maxamed cabdulla xasan ma og tahay dhegaystow in dalkii ugu horreeyey ee afrika ee loo adeegsado duqayn diyaaradeed uu yahay soomaaliya iskana diiday gumaysiga waa xilligii daraawiishta ma og tahay in salaaxuddiin al ayuubi uu ahaa halyeygii furtay qudus ma og tahay in warbaahinta shisheeye duulaan ku yihiin jiritaanka dalka dhulka soomaali galbeedka ku tilmaameen dowlad deegaanka soomaalida itoobiya ma og tahay in saddexdii madaxweyne ee ugu dambeeyey dowladda federaalka ay guryo ka dhisteen waddamada maraykanka kenya tanzaniya turkiga iyo dalal kale ma og tahay dhegaystow in waddanka faransiiska sharci ahaan la ogol yahay in la guursado haweenay dhimatay ujeedka ka dambaysana waa in aabba loo yeelo wacallada ma og tahay in qofka bini-aadamka qaangaarka ah ee caafimaad qabka ah uu daqiiqadiiba neefsado laba iyo toban ilaa labaatan goor ma og tahay misena la socotaa in maqaarka ama haragga aadanaha ay ku jirto maado loo yaqaano milanin oo ay shaqadeedu tahay inay difaacdo fallaaraha cadceedda sidoo kalena qaabilsan soo saarista midabka maqaarka mise la socotaa in daawooyinka ay isticmaalaan haweenka ay shaqada ka joojiyaan miliniinta sidaas darteed haddaad isticmaasho uu jirkaaga luminayo ma og tahay in sabiibku leeyahay in ka badan soddon faa'iido oo dhanka caafimaadka ah ma og tahay in aadan carabkaada ku taaban karin xusulkaaga ma la socotaa dhegaystow haddii aad si xoog ah u hindhisto ama aad hindhista isku celiso inaad halis ugu jirto waxyeello caafimaad oo dhanka feeraha ah ma og tahay in aaladda lagu dhegaysto raadiyaasha kumbyuutarada iyo wixii la midka ah ee dhagaha la gashto ay xambaarsan yihiin halis caafimaad oo dhanka maqalka ah ma og tahay dhegaystow in indhahaada ay mar kasta isku cabir yihiin ilaa dhalashada laakiin sankaada iyo dhagahaada iyaga ma joojiyaan koritaan وليس بأن يقال لقد رأست guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal intaan ku kulmayno barnaamijkan toddobaadka soo socda waxaan idinkaga tegaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh حقا وليس بأن يقال لقد رأسته وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبسته